iyadoo ay dunidu dadaal ugu jirto la dagaalanka isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya ayay soomaaliya ka mid tahay wadamada sida daran saameynta ugala kulmay cimilada sii xumaanaysa ee caalamka urur dhalinyaro oo lagu magacaabo cagaarsan islamarkaana ka aas-aasan magaalada kismaayo una dhaqdhaqaaqa beerista dhirta oo kaashanaya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa dhirbeeris ku sameeyey qaar ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada kismaayo ugu horeyn maamul ku-xigeenka iskuulka jubba iyo guddoomiyaha ururka dhalinyarada cagaarsan ayaa si wadajir ah uga hadlay muhiimada ay leedahay in dhirbeeris la sameeyo aan ka qayb qaadano inaan deegaankeena qurxinno annagoo ka bilaabana madrasadani ee meelaha nagu habaysan aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran waxaan leenahay ururkaasina soo dhawaada insha allah taalaa isu kooba hadalkeeda ahaan in markii geed la jaro innagana geed aan beerno si aan uga qayb qaadano arrinta ku saabsan ee dhiraynta deegaanka magaalada kismaayo Ee, saas awgeed dhallinyarada waxaan ku boominayaa oo ah runtii hormuudka bulshada iyo dadka mar kastaba isbeddelka sameeya inay arrintaas u diyaargaroobaan ay dareemaan muhiimadda ay leedahay ee, dhiraynta deegaanada jubbaland maslax mawliid maxamed agaasimaha kaymaha iyo khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa u mahad celiyey ururka dhalinyarada cagaarsan isagoo bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan deegaanka dhirtan maanta laidinku wareejin doono ee iskuulka laga dhagax dhigi doono hadduu ilaahay idmo qof waliba magacaa ku qorto ha la socdo darasadaana xitaa cilmiga sayniska biology waa lagu baraa soomaa isbedelka waxa nool iyo waxa noolan sooma lin physics and non lin physics in la barto wey sooma dhirtu maxay ka mid tahay dhirtu waxay samaysaa waxaa loo yaqaana formation of oxygen sooma dhirtu maxay qaadataa kaarboonka qaadaa sooma idan marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala si kaarboonka ugu yaraado emishinka hawada gelayo cadceedan ay hoos ugu dhacdo qof waliba anaga naga mida inuu geed beeran isku ognahay inaan dirta beerna isku ognahay inaan ilaashada deegaankeena isku ognahay waxaan idin rajaynayaa guliga gobolnimo